munaasabadan oo hayti toyaka qalanjaween ku dhawaad boqol arday oo laku baratay macadka almicraaj education college ee magaalada baydhabo oo ay dufcadii siyedaad ee macadka yaweyba laka goboday magaalada baydhabo walibana ku qeyb galay munaasabada maamulkii macalimiinta macadka hawaaladeyn maamulyaalka qaar ee xarumo walbarashada mas-uuliyiinta waxbarashada degmada baydhabo arday iyo marti sharaf kale aan ka horeyn maamulka macadka almicraaj education college ee magaalada baydhabo yaweyba sharaxaad kubiyey marxalado shirduwan ee hamareen ardaydan iyo muhiimada lagu lahay munaasabada anay kala dhawaadaan mahadka almicraaj educational college mahadka almicraaj educational college maya midin ka horreydii oo xaflad gobodob wayba dufcadda siiya dad oo ka baradayaan guud ahaanba maadooyinka caafimaadka iyoonay luuqdooyinka shalduwan oo ee guud ahaanba bulshada la baro iyageega ardayda walaalka galan bedelada wayba kamid ah caafimaadka general healthka anoon shalgaadan maadooyinta shalduwan iyoonay luuqdooyinka ingiliishkan koreeye iyageega ardaydan ku galan bedeladeen isbitaalada gaarka oo geeg baratika guud ahaan ansiansiinkumahanagaan sida isbitaalka baydhabo city medical center oo inusunilrooga taawe isbitaalka tirow dhinaca baratikada nasiyaay saasoo kale isbitaalka tamaam ciidan kumahanagaan sida qiimaha leh ardayda baratika juhdiga linsayoona mahadeo maan koogu korna dhammaantiin marti sharafta sharduun wabasanlaa dhawaadaan dhanka kale hana kumide mas-uuliyiinta iyo waalidiinta qaybta ku haya munaasabada ayaa ardayda kala dardaarmay iyo sii wadaan dadaalsho walbarashadiisu markaas bulshadan kaga faa'iidayaan ustaad abdiwahaab gaaseka fadhiisiin waa qeybta tababarada macallimiinta darlankii abu korsay baa saarayo markana naftiisna in laygma hadnagayaa jeediye sidoo kale oo laygma hadnagay saxaafadda iyo dadka kaambarmaanada howlwadeennada guudtaan qof kasta oo rabban u saytaan mahadnagay maka dheerado ciidan maasantiin kollayse la sheegay hambalyo siinlaroog la jeelayni laakiin arrimo shaqo isku jara i daraadee kole in degdegsani hormaraysasani walaanta ka qoran noole wal halbowli bulshadana caafimaadka ka jara nutritionka ka jara meelo muddo laku ogaado qiimaynta laku suubiyo nutrition ka mid heeraan ka sarreeya suubiyayaan walsaan balgareeya sadmidii walleero walila suubiyay household number koley dadoo nutrition takhasusna le ilroogan household number la soo bee sambalka mudul ku qaadlo yaa kuma darta sidoo kale arrimaha bulshada daakay gadaala galay makargaana sorry rallo barkani saabkayna waa sahal siina waa ururadan la dhagawa arrimaha bulshada qeybaha waxbarashada siina dadka iska dhajaraana raalaada ay koo badhiibay laakiin walaayarku ana saday waraa oo raalaada markan meel mudul ku qiimayaa nutrition waa salaan halbeeg oo mudul ku ogaada baahooyinku ku jiraan wadamadi baahi jarta leera biniaadamka lagu ogaado waa nutritionku ugu dambayntii hana kumid ee ardaydada lanqowdii munaasabada iyo habandhigan walyaabayo baradeen guurdoon haddaad tahay aan kula dardaarme ha igu diidi waanada dabnimaa ku joogsadee dambaskama fogaadee biyo waxaa la doogtaa inta roobku daayee dulucdiyay ku dhaafine dulka dhegaha magalka oo i amaahi dareenka daa'iman rag iyo dumar allaa nolol isaga dare qofna keli ma degi karo dunida raaxadeeduna marwo kaa dambaysiyo waa lamaane daa'ada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع من انتصب للعلم ليفتح أقفال العلوم وخفض من انكسر به الجهل لتغلق عليه أبواب الفهوم ذا الأسماء الحسنى والصفات الفضلى الدالة على فاعل لا يفنى ومفعول يبلى والصلاة والسلام على من جاء منتخبا فصار به حال العرب قائما منتصبا وعلى آله وصحبه والتابعين من رفعوا رأية الإسلام وكسر الأسنام ونصبوا المأذن ليعلموا ذكر الله فيها وجزموا الأمر لله تركهم رسول على المحجة البيضاء ليلها ونهارها لا يزيع عنها إلا هالك وبعد أحييكم باسمي وباسم الطلاب المعهد المعراج في مدينة بيضاء خاصة في حي هرسيد بتحية من أعماق قلبي أروع من الزهرة الحضراء وأحلى من الغسل البيضاء تحية لو رفعت إلى السماء لكانت قمرا منيرا macadka almicraaj education college ee magaalada baydhabo iyo weyba uusa ku mid ayaa harumo walbarashada oo ardayda iyo ku helayaan fursado shalduwan